bismillahi raxmaan raxiim waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan kusoo dhoweyno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali xaaf oo qayb ka ah shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka furmi doona berito haddii aan la idmo magaalada muqdisho shalay waxaa yimi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan shariif aadan maanta waxaa iman doonaa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland cabdiweli iyo axmed madow iyaguna soo socda waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo senatarada iyo shacabka sida weyn oo loo soo dhoweeyey waxaan fili doonaa in uu kulankaana noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo howlaha waaweyn ee qaranka u yaal hadday tahay xoraynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqaynta marka intaasun baan odhan lahaa